madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka jubbaland cabdiqaadir caaji maxamuud ayaa maanta magaalada kismaayo ka daafuray shirka sare uqaadida tacbashada beeraha shirkan oo ay soo agaasiintay wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka jubbaland ayaa waxaa ka qeyb galay xubno ka tirsan dowladda dhexe iyo wasiirada beeraha maamulada hirshabeelle iyo galmudug cali aadan sokor wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka jubbaland ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan dadkan soomaaliyeed ee reer jubbaland kuma baahi beelayaan in saaka gacmaha la hoorsado kuma baahi beelayaan wax meelaha laga keenay waxay ku baahi beelayaan wixii haddii ay soo saartaan tii annagoo ka duulayna ayaa heer federaal iyo heer state waxaa la go-aansaday in isku xiranta la sameeyo dadkii loo jehayo dhanka wax soo saarka shirkaas sidaasuu ku imaaday dhammaan dowlad goboleedyadu ka dhacayay halkaana waa muhiimad gooni ay noo tahay maadaama soomaaliya dadka ugu dhul beeraha badan aan nahay ahmiyad weyn iyo mudnaan ay noo ahayd in halkaan muxuu ahay shirkan uu nooga qabsooma hadde siyaasadii wanaagsaneedoo idinka aad nagu hagayseen ood noo dhiibteen ayaana muxuu ahay ka hirgelinayni
cabdiqaadir xaaji maxamuud madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland ayaa bogaadiyey daafuurka shirka dal walba muraad laga fiirsado horumarkiisa dhaqaalihiisa waxaa saldhig u ah wax soo saarka maanta waxaan soo dhaweyneynaa aada u taageerayna haddaan nahay dowladda jubbaland shacabka jubbaland dhammaan reer jubbaland in barnaamijkan tacba tacbashada beeraha badda xoolaha waa isku xidhan yihiin saddex aan kala harin waayo kalluunka beeraha iyo xoolaha sababtoo meelaha lagu bahay bax waayo somaaliya jubbaland baa lagamsoo horjeeda waa la ogyahay annaga california soomaaliya annaha waxaan rabnaa inaan wax soo saarka dhinac walba ku hormarno xoolaha kuwo baan ka nahay beeraha kuwo baan ka nahay badda ugu dheerna dowlad goboleedda la xisaabtama annagaa leh marka gacanana laku siiynaa soomaaliya masruufno wax walba aquureynaa waxaan waa ogolnahay laa gacana la siiyo federaalka garabaan laku siiyeynaa beerii lasoo baxno baddii lasoo baxno xoolihii dhacqano
si kastaba shirkan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii sare loogu qaadi lahaa wax soo saarka beeralayda ku nool maamulada jubbaland galmudug iyo hirshabeelle